الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku joognay amaan kuba dhex jirnay baabkii cunwaankiisa uu ahaa idaa daraba arajulu fakhida akhiihi walam yurid bihi suu'an marka bilxadiid baan soo maray iminkana axaadiid baa inoo dambeysay kollay munaasabada uu soo qaadanaya iyo shaahidkaasi waaba xadiid dheer kolka ama saddex qaybood kaba kooban oo kolna ay kala reebaan kolna sidana ay isuba raaciyaan munaasabada ama shaahidku wuxun buu noqonayaa intaas darbigaas saan arki doonno meel kuba sugane ama umuuraha kale oo waxyaalo aan waxa weeyaan uu soo qaatay uun xadiidkiina ma kala reebahayne qadarka maxalu shaahidkaas ah bal markaa wuxuu uhi waana xadiidkii ninkiina sayaad lo odhan jiray xadiidkiisii weeye wuxuu ihi markaa rasuulki bukhaarigu raximah اllahu taعaalى bukhaari yihi xadaثna abulyamani qaala akhbarana شhucayb can الzuhriyi can salim bni cabdillaahi ana cabdاllahi bna cumara akhbarahu ana cumara bna اlkhadaabi indalaqa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam salim bni cabdillaahi bni cumar baa aabihii ka warinaya aabbihiina wuxuu sheegay inuu cumar ibnu اlkhadaab radia allahu canhu indalaqa inuu tegey maca rasuulillaahi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii rahdin jamaaco isagoo ku sugan min asxaabi asxaabtiisii kaba mida waa rasuulka ilaahay asxaabtiisii jamac kaba mida isagoo dee la socda ayaa cumarna uu ka mid yahay rahdigaas ayuu u kacay qibala bni sayaadin ninkaa inuu sayaad la odhanayay xaggiisii iyo jihadii gurigooda uu ahaa ama halkii dee xaafadooda ay ahayd rahdigu waa adigu toban wixii ka yaroo rag ahun dumar kuba jirin kaas bay rahdi yidhaahaanba marka waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh jamaaco saxaabadiisa ka mida la socday waxay u kaceenna nin dee yahuuddii madiine deganayd kaba mida oo ina sayaad la odhanayay kaas wakhtigaa waa yara ee warar iyo waxyaalo isaga ku tacalluqsanna way soo shaac baxeenba markaa rasuulka ilaahay si uu ogaado bal ninkani makaahinba sidaa kahanadii carbeed oo kale jinkuna laba socday ee kolkol waxyaalo meelasha kaba dhacaya ama umuuro dee sheegi jiray intooda badani been haba noqdeene waxna ha kaba rumoobeen mise waa xaal kale masaaxirba bal adigu si uu xaalkiisa u ogaado oo uu xaqiiqadiisana isugu taago ayuu xaggiisii u kacay xataa wajaduuhu ilaa ay heleen yalcabu waa ina sayaad bay heleen yalcabu xaal uu ciyaarayo oo macal khilmaani markaa waa yaraa baan nidhi ciyaal kale uu laba ciyaarayo fii udumi bani magaalata reer bani magaala xisnigoodii iyo qalcadoodii udum waa jamcu idaam idaamna waa xisniga un ama meesha qalcadaa weeye taas baa idaam ama udum laba yidhaahaa reer bani magaaluna waa badni ansaar ah ama reer adigu ansaarun ka mid ahaa buu ahaa iyo jirib ansaar ka mid ah madiinana dee walow ansaari ay deganayd dee yahuudna ay laba deganayd kolle yahuud muddo dheer deganaydba weeyaan oo dihaadkii rumaanka intay ka yimaadeen bay bilaadan soo degeen ansaarna yeman bay kaba yimaadeen markii sadigii maribdimay ma'rubdibay awowyadoodii baa kaba yimi oo iyaguna meeshay degeen oo dee siyaalahaasa lagu soo degay iyo madiina haddana dee markaa walow iyagu reerkaa guud ee ansaarow siyo khasraj ay wada deganaayeen haddana xaafad xaafad marka ay noqoto xaafad kastaba dee badni ama jirib gaara ayaa deganaa beerahooduna halkaasay kaba dhowaayeen markaa reerkan reer bani maqaalo la odhanayay oo kollay malaa masjidka rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh halkaa uu ku yaallo oo aan saa aada ugaba sii fogeynba adigu ayay iyagu markaa uu joogay oo markaa waa badni ansaar kaba mida bani maqaalahan nusqooyinka qaarkood ama kutubta qaarkood baa bani macaawiya ay dhacday laakiin tan aan haynay culimmadu raajix yeelan walxaal qad qaaraba uu dhowaaday ibnu sayaadin sayaad yowma-idin maalinta alxuluma qaangaadh uu ku dhowaaday oo ina sayaadna maalintaa rasuulka ilaah xaggiisa u kacay ee nin weyn ma ahayn weli ma qaangaadhin laakiin waa ku dhowaa falam yashcur ma dareemino ina sayaad xataa daraba nabiyu sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulkii ilaahay uu ku dhuftay ama uu dee dahrow dhabarkiisii biyadii gacantiisa maxalushaadku intan weeye oo halkaa hore in dee fakhida akhiih fakhidkuna taas ma aha inuu qaydeed taas waxa weeyaan meeshii kale jidhka kaba mida ruuxina xumaan markaan u jeedin tambih iyo waxyaalayo umuuro uu laba jeedo waa taa cunwaankaa hore aan kuba soo maray rasuulka ilaahay baa inankii yaraa ina sayaad la odhanayay oo ciyaal laba ciyaaraya waqtigaasna ku dhow dee da-daasna kuba dhow qaangaadh ayaa markuu soo gaadhay isagu waxa u jeeday lacibkiisan iyo ciyaalkan eh rasuulka ilaahay baa maaha darbi isaga raadaynaya oo xanuunjinaya ma ahayn ee waana ku soo jeedinayey oo isagaa u soo qastaye halkaa dhabarkiisuu gacanta saa ugaba dhuftay waa dee soo jeedin iyo bal matalan taas uma qaala wuxuu idhi aagu markuu san u soo jeediyey wixii uu ku shuqloonaana uu dee ka soo dhex saaray ayaa rasuulka ilaahay ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh atashhadu ma qiraysaa annii rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inaan ahay oo rasuul ilaahay soo diray inaan ahay ma ma qiraysaa ma ictiqaadinaysaa taa ma rumaysan tahay fa nadara ilayhi ina sayaad baa xaggii rasuulka ilaahay dayey faqaala wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulu lummiyiina waxaan qirayaa inaad tahay kuwa ummiyiinta waa carab buu u jeedaa rasuulkii loo soo diray inaad tahay taas baan anigu qirayaa ayuu yidhi balin dee kolley yahuud iyagoo ictiqaadsan rasuulka ilaahay risaaladiisaas inuu dee rasuul ilaahay soo diray yahay haddana waa kuwa aan rumaysnayn way aqoonsanaayeen bictada rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laakiin waa dee afka ayay kaba beeninayeen iyagoo taas kollay garanaya oonay kaba qarsoonayn bal ilaahay waa ka inoo sheegay si ay carruurtooda u garanayaan waa kuwoodii aqoonta lahaa inay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uba garanayaanoo ee kitaabkoodii baa loogu sii tilmaamay loogu sii sifeeyey cahdi lagaga qaaday inuu imanayana rusushoodii ama ambiyadii ayaaba dee kusii bishaaraysay kutubtiina waa uguba sugnaa sifaadkiisa xataa uguba sugnaa iyo halkuu ku dhalanay iyo halkuu usoo hijroonay iyo waxyaalo kala duwanoo rasuulka ilaahay sifaadkiisa ay iyaguna qarinayeen markii dambe waanay jiraan malaa dawaa'if iyaga kaba mid ahaa oo bicsadan iyagoo aqoonsan haddana ka dhigayay iyagu inaanay shaqo ku lahayne carab ay khaas ku ahayd umiyiintuna waa taase carab ay khaas kuba ahayd kol haddii bal ay aqoonsan yihiin inuu rasuul ilaahay yahay isagiina waxa weeyaan dee haddana waxa weeyaan me risaaladiisu waa khaas oo shaqo kuma lihiin oo arrinkan kale uu sheeganayo in cid kastaba loo diray markaa la beeniyaa geesna waaba rasuul ilaahay soo diray waa wax tanaaqudkoodii bal taase waa hadalladoodii markaa iyaga dee ayuunbuu hadalkiisani uu noqonayaa taasuu yidhi qaala bnu sayaadin ina sayaad baa deeta wuxuu yidhi haddana fatashhadu annii rasuulullahi adigu ma qiraysaa rasuulka ilaahay ku leeyahay rasuul ilaahay inaan ahay farasahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay halkan rasahu kolley nusqooyinka qaarkood xadiidkan bukhaarina waa wariyey isagoo san imika inoogu wada socdana saxiixa waa ku wariyey isagoo uu kala googooyeyna saxiixa meelo waa kuba sugan yahay oo janaais laga bilaabo jihaad iyo fitan iyo meelo kala duwanba xadiidka sheekhu akhbaarta dee waxa weeye iyo xataa ictisaam iyo meelaha dambe waa ku soo arooriyaa oo saxiixa uu kuba sugan yahay nusqooyinka qaarkood de saxiixa ama riwaayad yaan nusko ka cabirina riwaayaadka saxiixa barhkood ayaa waxaa kuba sugnaa fa rafadahu oo kutub kalena si dhacday weeye halkan rasaw bedelkeeda rafadahuna macnaa waa ka tegay oo wuxuu iska daayey dee waa kanu xaqiiqadiisna uga muuqatay wax kaba mid ee su-aashii uu weydiin lahaa ama inuu isaga rumeeyo oo kale ama waxa weeyaan oo uu islaamo dee waa ka quustay oo uu iska daayo taasuu faraa ka qaaday rafdiguna waa tarki ka tag wax lagaba tago rasahuna way dhacday oo imika halkan barhkoodna sida khadaabi oo kale iyo wuxuu kuma fasiray rasahudan imika haddii la idhaha rasa almataaca waa sida bunyaanun marsuus oo kale bunyaankii laysa saaray ee dee barhkiiba barhka kale la saaray taas haddii rasal mataaca la idhaahna waa laysuldhigay iyadoo layskuba adkaynayay noqon rasaw bimacnaa baqadahu isgacantiisii ayuu ama dee jirhkiisii meel ka miduu saa u qabtay uu u tuujiyey u xafuujiyeyba bal maalan ama u qabtayba oo taasi ay keentayba dee inuu wixii jirhkiisii iskuba noqdo bal taase laakiin waxaan leenahay lafdigaa kaleo barhkoodna halkaa doodka sin ay ka dhigeen rafasahu si wuxuu bal maalan rafsiguna waa shay isna iskaba macruufa bal taas baa aan ku diisanaynaayoo rasuulka ilaahay markaa su-aashii iyo arrintii iyo hadalkii markii hore uu lahaa maqiraysaa inuan rasuulkii ilaahay ahay waa iska daayeen markaa markuu hadalkiisana yidhina uma qaala wuxuu yidhi aamantu billaahi wa birasuuli waa hadalkan buu rasuulka ilaahay ku yidhi waa icraad kalaamkiisii uu kaba jeedsanaya anigu ilaahay waan rumeeyey rasuulkiisana waan rumeeyo e adigu laakiin rususha aan rumeeyey ee dee ilaahay soo diray ka mid ma tihid weeye laakiin waan rumaysnay ilaahay rusushiisana waan rumaysnahayba uma qaala libni sayaadin ina sayaad baa wuxuu ku yidhi maada tara maxaad arkaysaa maxaad aragtaa faqaala bnu sayaadin ina sayaad baa wuxuu uhi yaatiinii waxa ii yimaada saadiqun ku run sheegaya iyo wakaadibu ku been sheegaya labada waan arkaa dee risaal iyo rasuul ilaahay soo dirayna xaaladiisu taa ma aha waa xaaladii dadka kahanada ah ee jinku uu laba socdo ee akhbaar uba keenaysay wax yare ay kaba rumoobayeen inta badanna ay beenba ahayd haddaba ku been sheegaya iyo ku run sheegaya labaduba way ii yimaadaan taas buu yidhi oo ama waaba dee warkan uu maqlayiyo ciddan warka u keenaysa ama waa wuxuu manaam ahaan kuba arkaye laakiin wuxuu leeyahay run iyo been labadaba waan arkaa oo waa ii yimaadaan faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi khullida calayka alamru khullida waa lagaa dheehgeliye weeye lubisana riwaayo way timi waana isla macnee calayka alamru arrinkii oo macnuu waxa weeye ambiyada ilaahay iyo rusushiisa inna waxaanu imanaya san oo kale wax dee run iyo beeni iyaga kuma yimaado khaldigan iyo arrintiisan dee isaga laga qasay ee laga dhehgeliyey taasna rusushii ilaahay way ka markaa nadiifsan yihiin ama kaba dahiiran yihiin jaanibkaas ee waxa weeye bal marka kol haddii xaq iyo baatil run iyo been iyo waxyaalahaasba arrintiisu ay tahay waa dee jaajiladii iyo kuwa iyagu beenta sheegayay iyo kuwa kahnada ahaa sha'nigoodii iyo xaaladoodii weeye oo kol haddii waxa u imanayaa runna leeyahay beenna leeyahay weliba beentu ay kaba badan tahay isaga naftiisii beentan iyo runtanna ma kala garanayo arrinkii waa laga qasay oo waa laga dheehgeliyey weeyaanu waa kaa baadilkaa badan iyo wax yaroo xaqoo meel lagaba soo maqlay oo loo sheego arrintiisu ay noqotay haddaba khullida calayka alamru macnaa lubisa calayka alamru macnuhuna waxa weeyaan dee rususha iyo wixii uba yimaada inna takhliid kuba sugna takhliidku waa dadka ayn waxa weeyaan kahanada ah ama waxyaalaha dee sheeganaya jin laba socdo waran meelaha loogaba keenaye oo kelimad yarayda xaqeydee la maqlay boqol beenood laguma daraya takhliidku kuba yimaada adiguna shadigaagu kaasun weeye qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu yidhi oo isagii kuba yidhi inii anigu khaba'tu waan qariyey laka adiga khabii'an waxbaan kuu soo qariyey ee bal waxa aan soo qarsaday aan kuu soo qariyey adugu garo qaale wuxuu idhi ind ina sajaad huwa duk waxaad soo qarisay waa adduk waana luqatun fi dukhaan baan leenahay waa qiiq waa luqatun fi dukhaan qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi iksa falan tacduwa qadrak bal xadiid kolley waa inoo socon doonaa dee akhbaartii ibnu sayaadna kumaynaan jirin inagoo adab iyo waxyaalo kuba tacalluqsan baan kuba jirnay maxalu shaahidkeennina waan soo aragnay oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shaksigan ina sayaad ahaa waa kan markii uu soo gaadhay halkaa dhabarka ka dhirbaaxay ama gacanta kagaba dhuftay kolleyna ciyaar buu ku jiray cid kaleu laba joogay wax kaluu kuba shuqloonaayo dee waa soo jeedin waa kan rasuulka ilaahi isagu usoo qastaybo su-aalahan iyo si u weydiiyo bal dadkuna ay xaaladiisa iyo xaqiiqadiisa arkaan taasoo bal maalan ayaa rasuulka ilaahay uguba yimid dee hadalladanna uba weydiiyey intaasaa maxalu shaahidkeenu ahaa ama ninkan inuu sayaad la yidhaaho kolley akhbaartiisu waa akhbaar dee kolley dheer khabar dheer buu iska leeyahay arrintiisuna ishkaal weyn bay leedahay saxaabada qaarkoodna waaba isa cumar ibn اlkhadaab iyo jaabir ibnu cabdillaahi iyo ibnu cumar iyo qolooyinkaasi waxaaba iyaga ay yaqiinsanaayeen inuu ina sayaadkani dajaalkii weynaa yahay dajaalka aakhira zamaan soo baxaya inuu isagu yahay taas bay ictiqaadsanaayeen bal dee barhkoodu way kuba dhaaranayeen saa cumar iyo jaabir iyo way kuba dhaaranayeen inuu dajaal yahay shanigiisuna kolley ishkaal buu leeyahay xagga rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee say culimmadu yidhaahaan marka la eego isagoo dajaal iyo warkiisa iyo dee si aan nebina iyadoo ambiyadii nebi nuuxiyo ama rusushii nebi nuuxiyo intii ka dambeysayba ay ummadahooda ugaba digayeen haddana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si uu shanigiisa iyo xaaladiisa u bayaamiyey nebi u bayaamiyey maba jirto rusushaa horena waa fidnadiisa weyn ee soo bixi doonta iyo de ayuunbaabay ummadahooda u sheegayeen ummadahooduna kumay iman ahayn dee waxay imanaysaa intan ummadeennu ay joogto ayuunbuu imanayaa waana akhbaarta waaweyn ama ashraada waaweyn ee saacaddana ka mid weeye marka dambena nebi ciise ayaa dili doona si axaadiisa inooguma timi ee bal rasuulka ilaahay si aan cidi u caddayn ayuu xaalkiisa uba caddeeyey taasi waa dajaal markay noqoto laakiin sayaad marka ay tahay kolley wax gaarahoo isagu inuu dajaalkii weynaa yahay iyo inuu dajaal mina dajaajila yahay dee waa ahaa dajaal mina dajaajila waa ahaaye taasoo isaga gaaroo loo soo waxyooday may jirin laakiin qaraa-in baa jirta iyo calaamaad kolley la odhan karo waxyaalo bal maalan ama ishtibaah kaba iman karo rasuulka ilaahina waata uuba yimi ee bal umuurahaas in waxyaalahana uba weydiiyey marka qaraa-inta muxtamilka ah oo kale iyo ayay dee bacda saxaabana iyagoo kaba dhigayeen inuu dajaalkii weynaa yahay waxaana jirta dee dajaalkaa weyn rasuulka ilaahay si uu kuba sheegay axaadiistiisana inooguma timi maka iyo madiine ma galo isaguna madiinu ku dhashay makana waa tegey markii dambe waa islaamay islaamnimo horta sheegay oo xaj iyo waxyaalana dadka waa u raacayba kale axaadiistiisa iyo akhbaartiisa in badan oo kaba midina saxiixa muslim kitaabka akhirkiisa cunwaan dee ah dee ibnu sayaad akhbaartiisa meel uu kuba ururiyey ayay akhbaar badani kuba sugan tahay isagoo waxaa kuba sugan oo saxiixa muslim kuba sugan dee markii dambe uu weynaaday dadkiina ay ku leeyihiin waa ina sayaad waa dajaalkiiba islaamna waa kan sheegtayba ama islaamnimona galay ayaa isaga taasi wuu dhibsanayay oo way dhibaysay oo marka abu saciid mar ay safar kuba kulmeen kollayna maka xaggeedaa loo soo socday oo hadalla ay dhex mareen waaba jirayoo kaba mida hadalladiisii bal dadka kale haddii ay garanba waayaan oo ay hadallada yidhaahaan dee waaba loo cudurdaaraya idinkii ansaareed ee cilmigii rasuulkii ilaahay ayey akhbaartiisii hayay dee tan cudurdaar kuma yeelanaysaan miyaanu rasuulka ilaahay oo dhan dee maka iyo madiine inuu gala waa loo diiday ha buuhi isaguna de waa wixii abu saciid maqlay de anigan ana mak maka madiinana waan ku dhashay makana waan kuba socdaa miyaan rasuulka ilaahay oo dhan wax aruura moo yeesho kaasi deetu isaguna kole waa khabar uu maqlay abu saciid saxiixa muslimna waa ku suganyo ha buu yihi deetu yihi de waa tan aada og tahay oo de inaan caruur leeyahay kolley dadkiisa uu dhalay waxaa kaba mida nin cumaarat bnu sayaad ama cumaarat bnu cabdillaahi bnu sayaad laba yidhaaho oo kolley tirmidi iyo ibnu maaja iyo kitaabkooda ku sugan oo hiqo ah kaasna waa jiraayo laba waaba dee isaga dadkiisa laakiin waa nin hiqahanoo taabiciya balla markaa waxyaaluu tirtiriyey oo kale miyaanu dee anigu waa kan oo aanan ruuxa muslimka haddana hadallo kaleo dee arrintii iyo wixii kaba qasta abu saciid buu laba yime bal adigu shanigiisu markaa ishtibaah waa ahaa ee laakiin waxaa meesha taallo uun kolley arrintiisan nin jin la socdo oo waxyaale uba keenayo ama xaalooyinku taas bay ahayd saxaabadii waqtigiisa cabdillaahi bni cumar oo xadiidkan warinayo maalin intuu hadal kaga xanaajiyey malaa waxyaala yidhi cabdullaahi bni cumarna isma ogeyna intuu xanaaqay buu wax kuba dhuftayo waa ka istibiriyo dariiq dhan buuxiyey inaysayaan waa in labad ay u dhaxayso taas oo kale walaashii xafsa uma almu'miniinna ay qabsato tiri maxaa kugu kelifay waa tala yidhi cadho uu cadhooday ayuu kuba baxaya bal umuuraa jira culimada le dajaal waa noqon karaana dee hadaladooda waxay waxyaalaha caynkaasa inaanu maka gelahayn iyo madiine oo kale iyo waa marka fidnadiisu ay soo baxdo kale iyo waqtiyadaas bay umuurahaasi tahay imaka dee shaksi caadi u ahaa bal oo taasay dee kolley jawaabo sidaasi waa jira waxaana abu daawud sunantiisa sanad saxiixa ku sugan inuu jaabir ibnu cabdillahi isaguna raggii ku dhaaran jiray inuu dajaalka wen yahay inuu sheegay maalintii xarre inay waayeen oo meel uu jaan iyo cirib dhigay aan la arag ole markooda idhaan said bnu sacadiya waa dhintay ay soo naqliyaan laakiin maalintii xarre la waayo meel uu jaan iyo cirib dhigay dib dambaysaba aan loo arag taasna kole iyadoo sanadkuna saxiix yahay ayuu abi daa'uud kuba sugan yahay jaabir bnu cabdillaahina taasoo isagu tan qabay inuu dajaal yahay bal markaa waxaan leenahay qaraa-in muxtamalaa jirtay rasuulka ilaahayna wax gaaroo isaga khusaynaysoo loo soo waxyooday may jirin qaraa-intaas iyo umuuraha amaaraadka ama calaamaadka dee isagii noqo uu dhici karta inuu isagiiba yahay dee waqtigiisi yaanu gaadhinba iyo uu isaga noqdo kasoo bixi doono iyo dee inuu dajaal mina dajaajila u yahay umuuraha ishtibaahasaa jiro rasuulka ilaahayna umuurahaasi uba yimi waa kan su-aalaha weydiiyey hadalkanna uu ku yidhi taasi waa mid inii khaba'tu laka khabii'ana kolley waa waxyaalaha rasuulka ilaahay uu hubsanayo ku hubsanayo sha'nigiisu bay kaba mid ahayd qarintuna in waxa waaye culimmadu halkan yidhaahaan ilaahay qowlkiisii fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin buu rasuulku intaanu soo gaadhin waa waxaa dee uu sheegay ee isaga uu ku imtixaanayo kuba hubsanayey waa qarinta taas oo kale waxaana jirtay de waqtiyada horeba qabla alislaamba nimankii kahanada ahaa ee badnaayee loo tegi jiray ee kolkol dadka inay kala xukumaan loogu tegi jiray ama waxyaale ee jinkuna uu laba socday oo kale markaa si ay isaga hubsadaan bal ninkan inay waxbay u socdaan inuu arrin weyn xukumaabay u socdaan uu kala saaro iyagoo iska hubsanaya waxyaale ay usoo qarin jireen bal inuu garta ay jirtay dee jinka la socdaana inta badan waa usoo sheegi jiray oo waxyaalahaas oo kale taas baa ahayd haddaba rasuulka ilaahayna bal si uu xaaladiisan iyo xaqiiqadiisana dadka ugu muujiyo arrintiisu inaanay dhaafsanayn nimanka ama saxarada ama kahanada sha'nigood ayaa shay uu soo qariyay oo isaga bal in lagu jirabayo lagu imtixaanayo taas baa jiray waxaana ay tahay aayaddaa suuratu dukhaan kaba mida fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin isagii jawaabtiisa waxay noqotay wdukhu addukuna waa luqat fi dukhaan waa dukhaanun bay luqo kaba midatay kolley arrin oo xaakim kuba fasiray waa rensa u ibnu salax kaba cabiro ee ruuxii xataa caalimkaa iyo ruuxii muminkaha u inkiraya ama kaba cadhaysiinayso arrinku kaa maaha waa marka arrinku maxay tahay ninkan dee waxbaa la socday wixii la socday warka u keenayeyna dee si caadadoodu ahayd wixii oo dhan muu soo wada qaban ee in buu kaba soo qabtay intaa adduk wixii kale ma gaadhin oo ma fahmin oo muu qaban intii buu soo gaadhsiiyey deeta ayuu yihi deeta isagiina waa kan adduk yidhoo waa in kaba mid ah wixii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh khabi uu usoo qariyey oo dee jinkiisi iyo wixii isaga laba socday ay usoo sheegeen oy soo gaadhsiiyeen laakiin wax yaroo ka mida unbay ka gaadheen ama uu ka haleelay ee intii badnayd wuxuu ka qabtay mabuu jirin taas buu yidhi markaasaa rasuulka ilahi yihi qaala iksa waa kelimadan ayga marka la eryaya iyo waxaa dee laba yidhaa wud oo kale waa zajrin lizajri kalb ayuu ku yidhi falam tacdu kolley saxiix oo kale lan tacdu waa halkan kuba sugnayd imakan aynu kolley taas baan macnahana kaba dhigaynaay oo wax maadiya de inay ficilka mudaaric markay lamtani sidan oo kale loogu jasmiyo macnihiisa maadi bay u bedeshaaye wax hore kama dhigayne waa falam tacdu ay falan tacduwa ma dhaafaysid qadraka dadka adiga amsaashaada qadarkood oo arrinkaagu waxa weeyaanuun dee sidaa kahanada iyaguba waxyaalo ama samo ka dhacay haba noqoto kolkol shaydaanku wixii uu la soo dafayuu la soo boodayay ama meelo kaloo durugsan waxyaale eh ay soo gaadhsiinayeene dee wax yaroo xaqina jiray inta kalena ay beeno badan ahaanayeen xaaladoodii ma dhaafsanid arrinku kaasun weeye wax aad dhaafsan tahay ood kaga duwantay kuwa caynkaasa maba jirtid oo waxa weeyaan dadkii amsaashaada ahaayee kuhaanta ahaayee wax yar wax loo inta laga soo xafidsiiye ra'yigooda ama kan weligoodee taabica uba ah uu iyaga soo gaadhsiiyo intaa wax aad dhaafsan tahay ood kaga duwan tahay maba jirto ee mana gaadhsiisnid inaad geyb kaas isagu dee ku khaasa haddii cidda ilaahay ogeysiinaya ambiyad iyo rusushiisii dee waxyigu uba imanayay taa inaad gaadho xaalkaagu ma aha oo ma gaadhsiisnide arrinku waa kaa un saa kahanada xaaladoodu ay ahayd un qaala cumaru cumar baa wuxuu uhi yaa rasuula llahi rasuulka ilaahayow ata'danu lii may fasaxaysaa fiihi ninkan waa inan an adriba inan garaaco cunuqahu dee cumar waa taan idhi dajaalkii weynaa buu u haystay jaabirna waa cumar oo agtii rasuulka ilah agtiisa kagaba dhaaranaya taas buu maqlayo isaguna waa taa uguba dhaaran jiray ibnu cumar oo kale iyana qolooyintaas dajaal bay u haysteen dee waxa weeyaan sha'nigiisna waa ta aan soo sheegnay axwaashiisaa ishkaal kuba jiray faqaala nebiyo laakiin rasuulka ilaahay wax gaara muu odhanina sayaad waa dajaal muu odhan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee waana ta aan leenahay isaga bikhusuusina say culimmadu yidhaahaan waxyi gaara oo dee jaanibkaas caddaynayo oo aynu dajaal yahay ama aanu ahayna taasna muu soo degin oo rasuulka ilaahay looma soo waxyoon cumar baa san yidhi oo faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi in yaku huwa macnaa dee iska daawiye faraa ka qaan in yaku hadduu yahay waa kan ina sayaad huwa ama may dajaalku huwa isaga uu yahay ina sayaaduu yahay laa tusalladu caleyhi laguma sallidayo wain lam yakun huwa haddaanu isaga noqonna falaa khayra laka fii qatli gees walow uu imika risaalaba sheeganayo waa ilmo yaroon weli qaan gaadhin gees kalena qoladan dee markaa uu kaba dhashay hudna ayaa meeshii jirayo sulxi loo ogolaa waxoodayay dee taas iyo bal matalan waa kaa rasuulka ilaah iyagoon diintoodii ka tegin uu kuba sugayo dee ahla dimbana ay ahaayeen haddaba in haddaanu isagii ahayna wax khayr oo dilkiisa kugu sugani ma jirto macnaa halkana waa maxay intani bal haddii uu yahay isagu dajaalka mudeeda cumar waa sida uu haystay oo dajaalka weynee aakhira zamaan soo baxaya dee adiga laguma salidayo lama dili iminka ma dili karaysid cidda dilaysaa waa nebi ciise adiga maaha cumar maaha markaa nebi ciisaa dili doono marka hadduu ka soo baxaya uu yahay oon weli fidnadiisii muuqan oon wax sheegane berigaa dambe isagu uu soo bixi doono laguguma sallidayo sababto waxa weeye waqti buu soo baxaya fidnadiisaa weynaan ugu dambaydna nebi ciisaa dilaya oo arrintiisu taasay too ma karaysidba inaad disho hadduu isagii yahay haddii laakiin aanu isagii ahayn ee wax maslaxo ah iyo wax khayroo dilkiisa kugu sugan waa waqtaa waata aan soo aragnay qabla albuluuq inuu yahay dadkan dee sulxiga ama dee hudnada lala leeyahayna taasoo kalena waa kaba dhashay oo kale isagiina waqtigan waa qabla albuluuqba markaa wax khayr oo kugu sugan dilkiisu maba jirto dee kollayna waa taa lena akhbaartiisu intan way kaba weyntay markii dambe islaamnimo iyo bal taas waabay dee weynaaday madiino waa deganaa walow hadalkan kasoo noqonayo sunanta abi daawudiya ay jiraan abu nucaym oo kale iyana iyagu waqtigaa waqti ka horreeyey si wuxuu dhulka kaba tegayna ay kaba dhigayaan laakiin bal waxaan leenin waa dajaal min adajaajila kahanada iyo dajaajiladii uunbuu mid kamida ahaa inasayaan qaala salimun salim baa wuxuu uhi waa xadiid labaad oo dee laakiin qiso labaad oo xadiidkii shanigiisun kuba tacalluqsane wasamictu waxaan maqlay cabdullaahi bna cumara yaquulu xaaluu ku qowlayo indalaqa wuu tegey bacda dalika intaa dabadeed rasuulka ilah weli saa kagamu hadhin waa muddadaa iyo waqtigaa dabadeed annabiyu sala allahu calayhi wasalam huwa rasuulka ilaahi iyo wa ubay bnu kacbin ilansaariyu baa u kacay yowman maalin ila nakli waa beertii timirta ahayd allatii fiiha bnu sayaadin ina sayaad uu kuba sugnaa ayuu rasuulka ilaahi uba kacay si xaaladiisa un iyo bal xaqiiqadiisa loo ogaado xataa idaa dakala markii uu galay annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay meeshoodii iyo dhirtii uu dhex galay ayuu dafiqa bilaabay guda galay annabiyu sala allahu calayhi wasalam yataqii inuu ku gabbanayo oo isku toostoosinayo bijuduuci nakli dhirtii timirta ahayd jiridaheedii taas wa huwa yasmacu ay walxaal huwa rasuulka ilaahay yasmacu yuriidu dhaho yuriidu an yasmaca de maha uu maqlaye uu doonayo inuu maqlo waa macnahan ujeedaa maha lafdigu san u weeye isagoo maqlaya macnaa doonaya inuu maqlo min ibni sayaad mina sayaad shay-an shay wax uu ka maqlo qabla an yaraahu intaanu aragina sayaad oo tanna maxay tahay rasuulka ilaahi dhartii buu soo dhex galay ina sayaadna meel buu jiifaa waana madiinaha meesha la joogaa markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu doonayeyna bal markaa uu isla kelida yahay ee cid ag joogta aanu jirin cid uu iska dhowro oo uu bal maalan taasi aanu jirin waxyaalaha uu ku hadlayo iyo hadalladiisa waxbuu ku hadalli jire inuu maqluu doonayay markaa si aanu haddaba ugu dee waxa weeyaan hadduu ogaado rasuulka ilahi inuu halkan kaba dhowya ama waag joogo uu aamusaya ma hadlayo markaa wixii uu rasuulka ilaahi usoo baxayna arrintii dee lama gaadhayo dhirtii timirta ahayd buu is ku gagabanaya rasuulka ilaah isku toostoosna xaggiisuu ku soo socdaa kolba geed buu isku duwaa jirid buu isku toosiyaa waa si uu bal ugu soo dhowaado isagoon arag hadalkiisaasna uu maqlo ubayina waa laba socdaan taas bay ahayd maxaa ujeeddadaa uu lahaa yataqidan macnaa sida laftii saxiixa dhacay oo kale wa huwa yakhtalu lahu macnaa waa u xeelaysanayo bal si uu isagoo kaafila oon iska baraadla wuxuu bal maalan cid dee wuxuu dareemayaana aani jirin ugu soo dhowaado hadalkiisa u maqluu taa rasuulka ilaahi uu laba imanayay waa kan wahuwa yasmacu min ibni sayaani ay wahuwa yuriidu an yasmaca min ibni sayaani isagoo doonayana sayaadi inuu wax ka maqlo bal intaanu arag ina kol hadduu arko uu aamusayaayo ma hadlayo oo waxa weeyaan markaa waxba lagama maqlaye wabnu sayaadin ina sayaadna mudajicun waa jiiftay calaa firaashii gogashiisii fii qadiifatin qadiifo ayaanu isagu ku jiifay waa qadiifada waa dee waxyaalahan qadiifadu tan waa gogasha laba dhigto kale laftigu waa lafta iska macruufa lahu waxaana u sugnaa ina sayaad fiiha ay fii hadihi alqadiifa waa ku jiifaa waa jiifaaye zamzamatu waa sawt iyo hadal aan la fahmahayn oo zamzamadu waa sawt bal maalan waa sawt ama xalqiga iyo sanka iyo kaba maya waxaan ujeedaa halkan dee kaba soo baxaya khayshuumka iyo bacaraarka iyo intan sanka oo kale ama wax saasi ay laba socoto adigu hadal aan mafhuumahaynu waxbuu ku hadlayay aan laga fahmayno intaa waxbaa dhurmayo gurxamayo waxaa laakiin uu kuba hadlayo dee wax la maqlayo wax la fahmayo may ahayn markaa rasuulka ilaahay kuba soo dhowaaday lahu fiiha zamzamatun zamzama ramrama iyo ramza iyo waxyaala way dhaceen macaadna way isku dhow yihiina waa sawt dee waxa weeyaanuun aan la fahmahayn oo hagaag loo garan ahayn taas laakiin la maqlayo taas buu zamzamada tahy fara'at way aragtay umu bni sayaadin ina sayaad hooyadii ayaa annabiya sala allahu calayh wasalam isaga waa iska jiifaa waa iska baraadla iyo wax ma oga ee ina sayaad hooyadii ayaa aragtay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh walxalwa rasuulku yataqi uu ku degagabanayo oo uu isku toosinayo bijuduuci nakli dhirtii timirta ay jiridaheedii faqaalat libni sayaadin waxay ku tidhi ay saafi saafiyow waa magaciisii kolley waa dee saafi waa la yidhi cabdillaahi waa la yidhi magacya laba yidhi saafiyow wa huwa ismu waa magaciisii ayduna waa tii xarfu nidaa ahayd saafiyow haadaa muxamedun waa kan muxamed waa muxamed bay tidhi iska jir fatanaha waa joogsaday ibnu sayaadin bacnaa wuxuu ka joogsaday wixii uu ku hadlayey iyo hadalladii iyo wixii uu lahaa cama kaana fii u aamusay weeye ile waa kaa low fiiha zamzamaynu soo maray sawdkaa khafigaa ee aan la fahmahayn qaaliban ama ay adagtay in la fahma ayuu ku hadlaye hadalkiibuu gooyey waa ka joogsaday oo fatanaha bnu sayaadin qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi low tarakatu haddii ay kaba tegi lahayd weeye oo hooyadii aanay dee waatan baraarujisay waa tan tidhi waa maxamed weeye tidhi ee haddii aanay markaasan laba iman oy faraa ka qaaday kaba tagto oo laba labayana waa caddayn lahaa arrinkiisan iyo xaqiiqadiisan oo ujeeddada hadalkan uu kuba hadlayo ayaa waxaa arrinkiisu wuxuu yahay baa aada inoogu caddaan lahaa ma dadka rasuulka ilaahay kamuu qarsoonayne uguba caddaan lahaa taas oo waa xaaladiisan iyo xaqiiqadiisan iyo arrinkiisan xaqiiqadiisa ayaa caddaan lahaayoo uu caddayn lahaa haddii aanay islaantani odhan waa maxamed taas aanay odhan bal waa laba gooroo kaleo rasuulka ilaahay u kala tegay uun akhbaarta ayna sayaadno kolle waa taan leenahay waa khabar iska yar dheer intan meelo qaarkood qisadiisa iyo warkiisana kolley dee ishtibaah iyo ixtimaalkaa saxaabada qaarkood ku xambaaray inay ictiqaadiyaan inuu dajaalkii weynaa yahay kolle dajaal mina dajaajila waa ahaaye taas baaba jirtay xadiidkana waxay noogu sugansahay halkan culimmadu yidhaahaan bal imaamkii waa rasuulka ilaahay imaamkii muslimiinta weeye waa madaxdoodii ihtimaamka uu ihtimaamayo aada iyo aadna ugu dadaaliyay si uu ogaado bal umuuraha laga cabsanayo in fasaad ka yimaado rasuulka ilaahay xaaladiisan warkiisaa la maqlay in dee ruux sidaasa oo xaaladiisu taatay oo xataa dee markii hore u dhashay iyobaa umuuro qariiba dee malaa laba arkay ciddan uu dhashay ee dee iyagu dhalay oo lama waaweynaayo da ahaaba iyo isaga xaaladiisiiyo sidau kuba dhashay markii dambena waa ruuxan waxay laba socdaane dee wararkan baa lagaba maqlayay isagoo ciyaalkaa iskalaba ciyaaraya iyo xaalooyin kale waa kaan arkayno rasuulka ilaahay markuu yihi inii khabaatu laka khabii'an waduk lahaaba oo waa waxaan la socdee jinki iyo waxyaalahaasa wararkay u keenayeen iyo taas haddaba in de waa wax fasaadna ka iman karo waa kan le rasuul ilaahay baa nahay oo fasaad baa kaba iman kara bal umuuraha laga cabsanayay in fasaad kaba yimaado inuu de ciddii dee ama imaamkii uu ihtimaamo jaanibkaas baxsiyo si dee loo xaqiiqadeedii loo muujiyo xadiidka way kuma sugan tahayba ruuxii dee wax baadila sheeganayey ee san oo kale waa san uu ahaa bal kadibkiisa iyo waaqiciisa iyadna muujintiisa la muujiyo xaqiiqadiisii dadkii loo muujiyo si aan laguma kadsoomin iyadna way nooguba sugan tahay haddii loo baahdana imtixaanka bal lagu imtixaano wax caddaynaya xaaladiisa san rasuulka ilaahay ba isaga hadalladan u weydiinaya iyo isagoo laha inii khaba'tu laka khabii'an iyo waa imtixaan waa si xaaladiisa ay u caddaanto oo xaqiiqadiisa loo ogaado taas buu rasuulka ilaahay ulaba yimi marka jaanibkan marka umuuraha caynkaase fasaad iyo rayb iyo dhib lagaba baqanayo ine rasuulka ilaahay waa kan geed iskuba toostoosinayay xaaladiisuu ogaanayay waa nooc tajasus ee marka caynkaas ee fasaad laga baqanayo laga hortegayo ama xaaladiisa laguba ogaanayo taas oo kale tajasuskii laysu diiday walaa tajasasu la yidhina tani ma noqonayse waa dee bal in dadkii oo la ilaalinayo oo laga xafidayo fasaadkan uba imanaya taas baa bal xadiidku waxa weeye oo waxyaaliha culimmadu yidhaahaan waa lagaba qaadanaya dee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh wixii aan waxyi gaari uguba iman waa kan ku ijtihaadayey inuu bal qaraa-in iyo bal umuurahaas buu eegayuu hubsanayay si uu xaalada uba ogaado haddii waxay khaasi uguba yimi oo inaad sayaad waa sidaas ay arrintu ahayd umuurahana looga baahdeen dee xaaladiisana dadkii unbaa toos loogaba caddayn lahaayey bal wixii aan waxyuguba iman ijtihaadkii rasuulka ilaah ijtihaadayeena xadiidka way kuba sugan tahay qaala saalimun waa qeyb saddexaad oo xadiidkii kaba mid ah bukhaarina kol intan gaarba uu saaray meelaha qaarkood meel lasan oo kale waa isu raaciyey sida jihaad oo kale qaala cabdullaahi wa abihi cabdullaahi bni cumar ayaa wuxuu uhi qaama nebiyu sala allahu calayh wasalam fi nnaas rasuulka ilaahay baa kacay oo dadka dhexdoodu kaba kacay fa atnaa calayhi wuu ammaanay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaahay buu ammaanay fa atnaa cala allahi bimaa huwa ahluh wixii uu mutay ehel u ahaa buu kuba ammaanay uma dakara dakara dajaala dajaal buu xusay hadal qaadiy waa dajaalka weyn weeye ina sayaad khusuustiisa maaha waa dajaalkii weynaa isagoo dadka ugaba digayo faqaala wuxuu yihi inii anigu undirukumuhu waan idiin digayaa dajaal iska jira waan idinkaba digayaa macnaa dee waxa way dee inay walow kuwaa markaa uu la joogay rasuulka ilaahay dee saxaabadiisii ahayd iyo kuwii ku dhawaatoona aanay dajaal arag aanay gaadhahayna haddana dee ummaddanoo welis jirta ayuu imanayaa ee waan idinka digayaa ayuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee kollay digniintaa weyn waxa keenayna nebi kastaana ummaddiisa ugaba digayay sida rasuulka ilaahay xadiiduu kuba yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh nebi aadam laga bilaabo abuurkiisa ilaa qiyaami saaca fidno ka weyn fidnada dajaal adduunyada may soo marin waa fidnatii ugu weyneyd ee adduunyada sooba marto taas baa keentay rusushoo dhan in loo waxyoodo oo sha'nigiisa loogaba warramo iyaguna ummadahooda ay ugaba digaan wamaa min nebiyin nebi ma jiro ilaa waqad andara bihi qowmahu nebi kastaaba qowmkiisa waa ugaba digay laqad andara waa digay nuuxu nuux qowmahu oo dee rasul rasuul loo dira ilaa ahli ardi iyo qoom galaa rasuulkii ugu horreeyey ahaaba qowmkiisa waa ugaba digay walaakiin sa aquulu waxaan odhanayaa lakum idinka fiihi fi dajaali qowla qowl lam yaqulhu aanu odhan nebiyu nebi liqowmihi qowl baan odhan doonaa aanu odhan nebi qowmkiisa oo ujeeddadu waxa weeyaan waxaan idiin sheegayaa sifo iyo tilmaan uu leeyahay oo rusushii hore haba digeenoo ummadahooda hawgaba digeena aanay ummadahooda u sheegin waayo rasuulka ilaahay ummaddiisa noo sii jirtuu soo baxaya taasaa keentay bal caddayn ziyaado ah haddaba walow ambiyadii horeba ay aqwaamtooda ugaba digeen laakiin sifo uu leeyahay oo aanay sheegin ummadahooda aanay uga sheegin baan idiin sheegayaa waana maxay sifadaasi taclamuuna anahu acwar waxaa ogaanaysaan kollay muslim saxiixiisa oo kale tacallamu waana ficlu amr macnaa iclamuu ah oo ogaada oo waxa xaqiiqsataan yaqiinsataan annahu acwaru inuu ila yahay ama uu labadii sayrood mid ahaani ceebaysan tahay soo taagan tahay oo cawaran tahay waana allah laysa bicawara de ina ilaahnimuu sheeganayaa waa kan le anigaaba dee ilaahnimuu sheeganayaa in haddana abuurkiisiibaa ceebtaasta daahirkaee ruux kastaaba arkayaa ay laba socotaa hadduu waxaan uu sheeganayaa jiro isagaa ishagaajin lahaa abuurkiisuu wax kaba bedeli lahaa dee ilaahay subxaana watacaala haddaba maaha taas sifadaa ruux kastaba uu arkayo uba muuqata aanu qarin karahayn bedeli karahayn ayaaba jirkiisa ku sugan oo inuu dee makhluuq yahay caddaynaysa taas ee bal sifadaas baa sifaadkiisa kaba midoo rusushii odhanay intan ummadahooda may odhan waanahu waana allaha laysa biacwaran bal xadiidka halkaasaan kaga baxnay ama saddexdii qaybood xadaثna muسى qال xadaثna whayb qال xadaثna jacfar can abihi can jaabiri qaal anahu qaal kollay wahayb dee waa kan inagu soo noqnoqdiyo muuse shalayba way noogaba sugnaayeen jacfarna waa jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib ama waa imaamkii jacfar saadiq mashhuurka ku ahaa laqabkaas abu cabdillaahi alhashimi jacfar saadiq waa nin faqiiha waa nin imaama caabid ahaa aimadii aalubeytkii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama waqtiyadiisii dee dadkii ugu mudnaa kaba mid ahaa kitaabkeenan aladab lmufrad riwaayuu ku leeyahay muslim iyo sunanularbacna waa ku leeyahay laakiin saxiixa bukhaari riwaayo kuma laha waa nin faqiihoo imaamo weeyaanba bal dee waa kan nimankan raafidada madhabkan jacfariyada ay uba nisbo sheegtaan iyo waa imaamka loo nisbeeyo bal waxaan leenahay waa de min kibaari ama aimati waqti iyo dadkii uguba budnaa aalubeytka waktigiisiina weeye kaasi waa jacfar waa saadisa aabihii maxamed ibnu cali weeye eg jacfar waa ina maxamed ibnu cali baa nidhi caligaasna waa ninkii aan shalay soo haynay awowga waa cali bnu xusein ibnu cali bnu abi aalib zayn lcaabidiin oo jacfar aabihii waa maxamed maxamed albaqir waa imaam isaguna caalimna ahaa caabidna ahaa aimadii waktigiisana guud ahaan iyo aalubeytkana dee waktigiisii dadkii ugu mudnaa kaba mid ahaa aabihiina waa zaynulcaabidkiti aynu shalay kaba soo warano maxamedku markaa ama can abihidan waa maxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib waxaana loo yaqaan abu jacfar bay kuyadiisu tahay albaqirna laqabkiisa isagu kutubta lixdaaba riwaayu ku leeyahay waa nin hiqoo faadila oo raabico kaba mid ah bal wuxuu yihi haddaba maxamed ibnu cali ba can jaabirin qaala jaabir buu kaba warinayaa jaabir ayuu soo gaadhay wax ka warinayaa jaabirna bal aabihii cali bnu xusein iyo awowgii xusein ibnu cali iyo waa ka wada weynaa bal aabihii markii awowgii dhashay imaka maxamedkan awowgii xusein ibnu cali markuu dhashay nin gaashaanqaad oo jihaadada taga oo rasuulka ilaahay uba raaca ayuu jaabir ahaaye qaala wuxuu yihi markaa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa kaana junuban marka uu yahay mid janaabaysan yasubu uu shubayey calaa ra'sihi madaxiisa talaata xafanaatin saddex xafna ayuu kuba shubayey oo min maain biyo ah xafnadu dee waa imaka labadan gacmood markaa la isuba geeyo dee waa biyaha wixii mugooda ee ay qaadaan untaa weeye ayuu kuba shubayey oo maxalushaahidku hadda waa inoo dambeeyaa baabku wuxuu ahaa uun inay dahaaro iyo umuurahaasna kuma jirno adabe baabu idaa daraba rajulu fakhida akhiih darbigan baa inoo iman doona un intaas markaanu xumaanna loogama jeedin xadiidkina xataa ma dhamma waxa uu sheegay jaabir ibnu cabdillaahi rasuulka ilaahay markuu janaabo ka maydhanayo markuu istijoodo dabadeed ee taas weysena waa kasii horreysiin jiray weysadiisana uu dhammaysto ayuu saddex goor buu gacmihiisan un ku qaadi jiray labadiisaa kafuu isu geeye biyaha markuu ku geeyo ayuu madaxiisa sidaa ugu shubi jiray isagoo dee gacmahana kollay yar dhaqdhaqaajinaya si ay usuushii u gaadho saddexdaa goore ee uu kuba shubay madaxiisoo hada timo badnaa ayuu ku kaaftoomi jiray waa ictidaalkii waa israaf la-aantii oo biyo dee dhici karta inagu halkan baaldi dhan dhici karta madaxeediiba hadduu doono laguma shubo ayuu saddex gooroo isagoo timo badan weliba lahaa biyihii uu kuba soo qaatay ayuu madaxiisa siaa ugu shubi gacantiisaanu darayay weelkii beriye oo ay guba jireen markuu saddex goor madaxiisa siaa ugula shubo ayuu jidhka kalena biyihii kuba shubayay intaasuu janaabada kagaba maydhanayay taas baa jaabir yidhi qaala alxasan ibnu muxamedi markaa nin baa majliska fadhiyey eeg maxamed ibnu cali xadiidka isagaa jaabir ka warinaya majliskii waa la wada fadhiyaayo waxaa lala joogaa saxaabigan weyn baa taas kolley waqtiyadii dambe u dhabeelayna waa ahayd xasan ibn muxamed baa wuxuu yihi xasan ibn muxamedkana waa xasan ibnu muxamed ibnu cali ibnu abi aalib weeye muxamed ibnu lxanafiya xusein bay walaala ahaayeen laakiin xusein iyo xasan iyo waa saxaabadii rasuulka ilaahay maxamed rasuulka ilaahay dabadii buu dhashay waa taa aynu soo maray inuu rasuulka ilaahay sii weydiisay haddii isaga dabadii inan u dhasho inuu magaciisa maxameda uba bixiyo rasuulka ilaahayna uu fasaxay kunyadiisana uba yeelo hor aynu kitaabkaynu kuba soo maray haddaba moxamed ibnu cali ibn abi aalib loo yaqaanay moxamed ibnu alxanafiya ayaa xasankan dhalay waana nin hiqa waana nin faqiiha bal waa ka weyey moxamed albaqir xagga dabaqadoo taabiciintii dhaxaa kutubta lixdaana riwaayu ku wada leeyahay ninkaas baa wuxuu yidhi abaa cabdillaahi xarfu nidii baa xadfan yaa abaa cabdillaahi abaa cabdillaahi ow ina shacari aniga timahaygu aktaru min daalik macnaa timahaygu way ka badan yihin wax saddex goorun ku qoya oo macnaa saddex xafnoon qaaday oon madaxayga kuba shubo timo badan baan leeyahayoo ma wada gaadhayaan biyihii oo dee biyihii jirhkii markaa ama timahaygii ma wada gaadhayaanoo timahaygu way ka badan yihiin in dee saddex xafna ay ku fillaato intaasba weeye qaala markaa wuxuu yihi maxalushaahidku halkan weeye abu muxamed aba muxamed abu jacfarin albaqir baa odhanaya qaala markaa hadalka wato qaala jaabir baa wuxuu yihi wuxuu yihi qaala jacfar abu jacfar baa yihi wadaraba wuxuu ku dhuftay jaabirun jaabir biyadihi gacantiisiibuu calaa fakhdi اlxasan maxalushaahidku inta wey xasan ibn maxamed bowdadiisiibuu saa gacanta uguba dhuftay faqaala wuxu uhi yabna akhi walaalkay inankiisiiyow kaana shacaru nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay timihiisu waxay ahaayeen akara kuwa ka badan min shacarika timahaaga wa adyaba kuwana kaba fiican macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh intaasi way kuma filayn intaasaa madaxiisii isagaana kaa tima badnaa kaa tima fiicnaa oo cid kaa tima badan waa rasuulka ilaahay eh salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa saddexdaa xafno ay kuma filaadeen markaa ujeedadu waa israaf la-aan ictidaal iyo iqtisaad biyihii in la tashiishooba iyadoo rasuulka ilaahay xataa uu biyo helayo intaa ku kaaftoomayey oo dee waana sidii uba faray rasuulka ilaahayna faray xataa ruuxu webi dhinacii haba jooge indha biyihii aan lagu israafin shay kastaana israafkii way leeyihiinba intaasaa rasuulka ilaahay kuba kaaftoomayay marka wixii intaa ka badan oo iguma filaanaysa oo kale tanaduc bay noqon hadyigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo lagaba tagay noqon xafnaduna siaan soo sheegnay waa midhulkafayn labadan kafoo laysu wadageeye waxa mugooda ah ama midhigooda ee buuxinaya min ayi shayin kan ama biyo ha noqdeen ama wax kale eh taas bay noqonayaanoo dee markaanay wax kale ahayn se raashi biyo aanay ahaynay raashin oo kale yihiin iyo wax badan baabay qaadi karaane laakiin biyihii waaba wax kooban saddex goor intuu madaxiisa saa uguba shubo gacmihiisa dhaq farihiisa saa timaa u dhex gelgeliyo si u gaadhsiiyo intaas buu jidhkiisa kalena biyaha kuba shubi jiray intaasaa kuba filayn maxalushaahidkuna waa taan soo aragnay baabu man kariha an yaqcuda wayaquuma an lahu naasu baabu man kariha wuxuu u baabaysan yahay bayaani man kariha bal ciddii nacday an yaqcuda inuu fadhiyo oo wayaquuma lahu naasu dadkuna ay u kacaan isagii waa fadhiyaa dadkiina way taagan yihiin isaga daraaddii bay u taagan yihiin waana waxaan toosnayn ee bal taas buu baabkeedii yahay kollay saddex tarjamo hore ay noo horreysay oo xaggan kacidda kuba tacalluqsanayd waa ta aan nidhi laba tarjamaa dambeeyey midi waa tan mid baa kasii dambaysa macnaha kaga sii sariixsan waayo tan imakaan hayno xadiidan hore usoo maray lafdi kale haba lahaade ayuu inoo keeni doonaa laakiin mid baa inooguba iman doonta haddii ala idhaha casharkan wixii ka dambeeya ah in bal maalan xadiid aynaan hore usoo marin oo bal waciid uu kuba sugan yahay taas baa inoo iman doonta tarjamadna uu isagu u dhigan doono oo bal maalan baabu qiyaami rajuli lirajuli tacdiiman tarjamo taasa kollay kalaam inoo yar horeeyo yar riixriixaynayna walow aan wax kaba sheegnayna markaa dambe ayaan yar eegi doonaa tani waa xadiid horeynu soo maray xadaثna muسى qaala xadaثna abu cawaanata can اlacmaشhi can abi sufyaana can jaabirin qaala surica waa la legday oo waa dhacay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam min farasin faras biاlmadinati madiina calىa jidci nakhlati geeti mirati ridi macnaa rasuulka ilaah madiina jooga bale sanadii shanaad iyo meelahaasay ahayd oo faras fuushan baa faraskii ka dhacay wuxuu ku dhacayna meel jirid geeti mira jiridiibuu kuba dhacay fanfakat waxaa kala baxday qadamuhu qadamkii rasuulka ilaahay baa kakala baxay dee markaas ilaa intii uu dee ay meeshii ka bogsanayeyna rasuulka ilaahay muu taagnaan karahayn fa kunaa waxaanay nacuudu kuwa soo booqdaoo fii mashrabatin mashrabatin iyo mashrubatin oo ra'da la damiyo waa isla mid waa qurfo uun waa dee kolkolna meel yar saray ahaan jirtay oo yar ama deraj iyo looguma fuulo bal markaas mashraba uu lahaa licaishata waa maqsin iyo qurfo yar khaas ahayd oo caaisha lahayd ay barhkood yidhahdeen waxaa mashrabo loo yihi likwnihi yushrabu likowniha yushrabu fiiha radia allahu canha faataynaahu waan u nimi walxal wa yusalii qaacidan isagoo fadhi ku tukanaya way ku xidheen oo fasalliina waanu tukanay qiyaaman xaalanay anagoo taagan uma ataynaahu waanu u nimi maratan mar ukraa kale ayaanu uba nimi mar labaad baanu uba nimi walxal wa yusali maktuubata salaadii faradka isagoo tukanaya qaacidan xaaliyo isagoo fadhiya fasallayna waanu tukanay khalfahu gadaashiisii qiyaaman xaalanay anagoo taagan fa awmaa ilaynaa uu noo ishaaray gacantuu noogu ishaaray inay salaadiibuu kuba jiraaye oo maxay ah an iqcudu waa ishaaradii waa tafsiir bay antan ay yidhaahaan tafsiiriyay yidhaahaan kollay shardigeedna anta tafsiiriyada waa inay jumla ka horeyso hadal macnihii leh laakiin xuruuftii qaaf iyo wowdii iyo laamtii aanay kuba sugnayn macnaha xuruuftii qowl aanu kuba sugnayn laakiin macnihii ay kuba sugayiin imankana tii waanaynaa shardigii qur-aankana way kuba soo noqnoqotaa antaa tafsiiriyadii haddaba aniqcuduu fadhiista waanu fadhiisanay falamaa qadoo salaata salaadii markii uu dhammaystay ayuu qaala yihi idaa salla limaamu imaamka hadduu tukado qaacidan xaliya isagoo fadhiya fasalluu tukada idinkuna qucuudan waa masale iyada taa aynu soo maray in aimada qaarkoodna inay xaaladan waa xanuunkiisii hore xanuunkii uu ku wafaadi doonay inaanu tan dadka amrin baynu soo maray oy u arkeenba inuu mansuuq yahay waa sida matiga bukhaarina sheekhiisii xumayd uu kagaba soo naqliyo waidaa sallaa hadduu tukado qaa'iman xaliya isagoo taagan waafaqa weeyo imaamka iskhilaafina fasalluu qiyaaman halkan wuxuu soo qaatayna dee ruuxii oo fadhiya oo bal matalan dadkii kalena ay taagan yihiin oo taagni ay kuba tukanayaan waxay shabahaysaa saa nimankaa acaajibta madaxdooda ay ka yeeli jireen oo ninkii madaxdii oo fadhiyay dadna ay taagan yihiin oonay fadhiisanahaynba oo ficil madmuuma ahaa tiyoo kale u ekaanaysaa horeynu taa usoo maray imankana waa kana wuxuu yihi walaa taquumuu haystaagina kol haddii walimaamu qaacidun walxaal alimaamu qaacidun imaamku uu fadhiyo kama tafcalu farisu bicudamaa'ihim se reer farisba ragga madaxdooda iyo kuwooda waaweyn ama ha noqoto boqorkoodii ama nimankii quwaadda haba noqotee ay kuba sameeyaan oo iyagaa taagnaada iyagoo iskaba fadhiya ma fadhiisanayaan waana weyneyn bay taa ulaba imanayaan waa shay madmuuma waciidna waa kuba yimi ee bal waxa weya taas ha yeelina oo tanna tibaa shabahaysaan walow idanka waxay iyagu ujeedeen aydaan uga jeedina bale waa masaladaa xagga salaada way noo horeysay kalaamkeedu qaala jaabir ba wuxuu uhi wawulida lifulanin imaka maxalushaahidkii waynu soo maray xadiidka isku sanad ahaa u wada socday uun tan buu u raaciyey waayo inqaaladan jaabir baan kaba dhignay sanadkuna waa kii hore markay noqdeen un xadiidkan inuu kan kale laba socday muu kala goyn sheekhiyowiisa soo raaciye wawulida lifulanin hebel waxa u dhashay oo min alansaari ansaare hulaamun inan baa u dhashay kole waa nin ansaareedun halkii hore baabkii magacyada iyo kunyooyinkana waa ti aynu kuwa soo maray xadiidkan aad ugu ama lamid ah waxaa kaga dunaadee fasamaahu muxamedan muxamed buu u bixiyey hore waxaynu usoo maray inuu nin ansaare intuu inan u dhashay alqaasim uu yihi oy ansaari tidhi mayi anagu abalqaasim oo kunyadii rasuulka ilaahay ayada kuguma kunyoonayno rasuulka ilaahayna ay islaba yimaadeen imika halkan maxaa dhacay moxamed waa riwaayaadka qaarkood si dhacay kuwa qaarkoodna alqaasim baa dhacay alqaasimna bukhaari iyo muslimba way isku waafaqeen walow dee tanna ay dhacday bal markaa waxaan leenahay ta raajixayd waa inuu alqaasim kuba magacaabay waayo dadka rasuulka ilaahay inay magaciisa moxamed la baxaan umu diidin ee wuxuu u diiday in alqaasim inay la baxaan oo kunyadoodna abulqaasim ay noqoto taas bay ahayd fasamaahu muxameda faqaalat ilansaaru laa nukannika birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam anagu anaga kuguma kunyoonayno magacii rasuulka ilaahay oo abaa moxamed kuma odhanayno iyadoo moxamedna magacii rasuulka ilaahay yahay waa weyneyn rasuulka ilaahay weyneynayaan bay sao laba yimaadeen xataa qacadna ilaan fadhiisanay fi dariiqi oo macnaa rasuulka ilaahay ayaa laba joogeen meel dariiqaa la fadhiistay nasalu xaal aan weydiinayno can saacati qiyaamadii faqaala wuxuu yidhi ji'tumunii m waxa iigu timaadeen tas'aluunii macnaa ma waxaa iigu timaadeen idinkoo i weydiinaya can isaacati saacadda iyo qiyaamadu goortay dhacayso qulnaa nacam haa baan nidhi qaala wuxuu hi maa min nafsi nefi ma jirto manfuusatin makhluuqaat oo imika nefi ay ku jirto oo ya'ti calayha uu u imanayo mi-atu sanatin boqol sannadood oo macnaha wuxuu weeyaan waa dadkii waqtigaa joogay ayuu leeyahy waana awaakhira xayaatiye naf maanta joogta oo adduunyada joogta ama dhulka korkii jooga oo marka maanta laga tiriyo boqol sannadood iyadu noolaanaysaa ma jirta intaa dhexdeedaa la dhammaanaya waana dadkii qarnigaasaa dhammaanaya weeye maha qiyaamadaa dhacaysa walow dadka qaar ay u qaateen arrinkaas sidii rasuulka ilaahay ujeedayna may ahayn qulnaa markaa waxaanu ku nidhi rasuulka ilaahay ulida lifulanin hebel waxaa loo dhalay oo u dhashay min alansaari ghulaamun inan fasamaahu muxamedan muxamed buu ku magacaabay faqaalat ilansaaru ansaar baa waxay idhaaheen laa nukannika anagu kuguma kunyoonayno birasuulillaahi magacii rasuulka ilaahay kunyo kaagama dhigayno abaa moxamed kuma odhanayno qaala wuxuu uhi axsanat ilansaaru ansaari wanaag bay sameeyeen ee samu magacaaba awlaadiina bismi magacayga ama dee naftiinaba walaa takanow bikunyati waa halkan aan lahayn riwaayadii inoo horeysay iday alqaasim bay ku magacaabeen rasuulkii ilaahayna ay yidhaaheen anagu kunyadii rasuulka ilaahay weeye anagu kuguma kunyoonayno markay rasuulka ilaahay arrintii u sheegeenna xadiidkan baynu kuba soo maray axsanat ilansaaru samuu bismi walaa taktanu bikunyati fa inii inama me fa inii ana alqaasimu anigu qaasim baan ahay oo waa sifo gaaro uu leeyahay oo dadka waxyigii iyo waxyaalihii kaleba uba qaybinayo dadku aanay la wadaagsan ahayn magacayga la baxa laakiin kuyadayda hala bixina bal markaa waxaan leenahay halkan maxamed aynoo taalo bukhaari iyo muslim ibna qaasim way dhacdaybe kollaytan raajax yeelayna magacan ay iyagu diidanaayeen ee uu ilmihiisa u bixiye waa alqaasim isaguna markaa dhow kunya abulqaasim buu yeelan lahaa dee waa kaa rasuulka ilaahayna yidhi kunyadayda hala bixina laakiin magacayga la baxa ama maxamed oo lala baxo taas nahyi gaari ma jiro waxa weeyaan walow dee aanay jirin waxyaalahan kutubta qaarkood dhacaa dadka qaarkoodna kuba shuuroobayoo dadka dee maxamed iyo axmed iyo waa sax waa magacyo mudan oo ruuxu hadduu dee ula baxo ama caruurtiisii uba bixiyo iyadoo magacyadan marka la eego de waaba rasuulka ilaahay magaciiyo taas iyo jacaylkeed waa shay fiican oo kale laakiin fadiilo gaar oo loo sheego oo laba yidhaaho oo kale dee ruuxa magaciisu maxamed iyo ama axmed iyo naar ma gelayo oo kale iyo dad meel isugu yimi oo de ruux maxamedi maalan magaciisu yahay uu kuma jiro de waa dad loo dembi dhaafay noqonayaan iyo waxyaalaha caynkaasa guud ahaan akhbaarta iyo axaadiida kuma timi waa axaadiid mawduuco bal culimadu mar ay kolkolo dawaabid guud ay sheegaan oo waxyaalo dee la raaci karo umuurana iyadoo mid mid laguba dhigana dee qaacide guud noqon kara ayaa waxaaba yidhahaan fadaa'ilu man ismuhu maxamed aw axmed waa dee mawduucun wixii kuba yimi ruuxa magaciisu maxamed yahay ama axmed fadligan uu leeyahay ama naar ma gelayo ama tan iyo waxyaalaha caynkaasi akhbaar kala duwan iyo axaadiid kutubta mawduucaadka lagu arko kala duwan ama dadka dhexdooda kuma faafay waxba kama jiraan iyada taas waa mid laakiin magacii waa mudaan buu leeyahay walow magacyo wixii uguba fadliga badnaa aynu soo maray se waa fadaaisha kayrkaasi dee fadliga weyn looma sheegayo taas baan wax inoo sugnaaday rasuulka ilaahay kaba sugnaaday aanay ahaynba bab lwacdi wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka